maxkamadda gobolka mudug oo kaashanaysa laamaha ammaanka galmudug ayaa ku wareejiyey dhul ay lahayd maamo soomaaliyeed munaasabadda wareejinta waxaa ku sugnaa bahda garsoorka saraakiisha booliska degmada gaalkacyo iyo dadka loo kala wareejiyey gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug abuukaate cabdirasaaq cali yuusuf ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyeen taliska booliiska degmada gaalkacyo waxay halka kan u joogaan fulinta xukun maxkamadeed xukunkaas oo maxkamadaha galmudug ay ku xukumeen dhulka kan aan dhex taagannahay dhulkan oo maxkamaduhu ay u xukumeen muwaadinadda magaceedu yahay abshiro xuseen cali kana xukumeen muwaadiniinta magacooda yahay kow cabdulaahi nuur maxamed cabdulaahi mari cadde labo cali maxamed jaamac saddex cabdi cali nuur xukunkan ayaa dacwadiisu socotay maxkamadaha ka dhex socotay muddo dheer isagoo maray darajada koowaad darajada labaad ilaa darajada saddexaad maxkamadda gobolka mudug ee ay weheliyaan taliska booliiska degmada gaalkacyo waxay ku wareejinayaan dhulkan oo cabirkiisu yahay bari afartan iyo toddoba mitir koonfur laba boqol iyo labaatan mitir galbeed siddeetan shan mitir oo gees ah iyo konton mitir oo gees ah waqooyi boqol toddobaatan shan mitir dhulkaas oo jihooyinkiisu kale yahay bari shariif cabdilla kulan galbeed cali maxamed jaamac waqooyi xaawo maxamed siciid iyo sahro siciid koonfur kaamka binti maanta ay taariikhdu tahay dhulkan waxay maxkamadda ku wareejinaysaa muwaadinadda ay u xukumeen maxkamaduhu oo ah abshiro xuseen cali waxay hadda ka dambeeyeyna tasarufkiisa sharciga ah ayadaa iska leh degadayso degayso iyo wax kasta oo sharciga uu tasarufkiisa u banaynayo bilahi towfiiq muddooyinkii lasoo dhaafay maxkamadda gobolka mudug ayaa dadaallo xoogan ku bixisay sidii ay xal ugu gaari lahayd isqabqabsiga dhulalka